wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimada uu tallaalku u leeyahay badbaadada iyo caafimaad qabka ubadka isagoo uu bulshada ku dhiirigeliyey inay si buuxda uga qayb qaataan barnaamijyada tallaalka caruurta wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in tallaalku uu yahay habka ugu waxtarka badan ee loogu hortegi karo cudurada halista ah ee caruurta saameeya waxa uu carabka ku adkeeyey in ubadka helay tallaalka buuxa ay ka badbaadaan cuduro badan oo sabab u noqon kara naafo iyo dhimasho haddaba waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas oo ka hadlaya ahamiyadda tallaalku u leeyahay caruurta suma salaata calaa rasuulillaah waan salaamayaa dhammaan martida uu ugu horeeyo wasiirka mas-uuliyiinta ka socda hay-adaha barwadaagta la wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo dadkan kale oo ka soo qayb galay oo ah dadkii fulin lahaa mashruuca tallaalka oo inagu soo foodlay insha allahu tacaala waxaan malaynayaa muhiimadda tallaalka iyo caqabadaha ka jira tallaalka iyo tallaalka hadda la bilaabayo waxaa ka hadlay oo aada uga hadlay dhakhaatiirtii uga horreysay iyo wasiirkaba maraba inaan ku celiyo hadda xiiqdheer baa layska tallaalayaa iyo jabaaca iyo oofureen iyo holow iyo iyagaa ka hadlay muhiimaddiisa iyagaa ka hadlay tallaalka muhiimaddiisana way ka hadleen waxaan rabaa inaan xoojiyo marka laydin leeyahay boqolkii cunug boqolkii cunug oo soomaaliya jooga oo jubbaland jooga toban baa la tallaalay adoo fursaddii haysta oo tallaalkii haysta oo xaafadda kuugu dhowiyo gurigaaga agtiisa laga helo in la yidhaahdo boqolkiiba toban baa la tallaalay waxaan u malaynaya wax lagu fahmi kara maaha annagu wasaarad ahaanna waxaan ku fahmi karra maaha shacabka reer jubbaland waxaan ku fahmi karaan maaha muhiimadda tallaalkana wadamada horumaray booli kama jirto dabayl kama jirto heblow kama jiro heblow kama jiro wax badanoo hadda annagu iska tallaala kama jiraan haddana cunuguu ku qasban yahay maalintuu dhasho ilaa iyo intuu lix sano ka gaarayo in tallaalkiisa oo dhan kombliid yahay buug buu leeyahay ay ku qoran yihiin waxaas oo systemka ku jira oo networking ah oo haddii uu halkan ka guuro oo uu hargeysa tago laga arki karo qofkan tallaalka uu qaba iyo waxa u dhiman iyo waxa uu xaaladiisu waxay tahay maxaa kutusaysaa muhiimadda iyagoo oo aan tibija ka jirin oo aan dabayli ka jirin oo aan wax lamidi waxyaalahan hadda anagoo iska tallaalahoo dhan ani ka jirin oo waqti ugu dambaysa xataa aan la garanaynin waddamadooda still ilmuhu waa la siiyaa